فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo caawa qodobo xiise badan aad ku dhegaysan doontaan waxaana ka mid ah alkataa'ib oo filim xiise leh ka soo saartay dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada itoobiya ee ka dhacay gobolka bay warbixin ku saabsan filimkaasi ayaan barnaamijka ku hayaa taliska ciidanka xarakatu shabaabulmujaahidiin oo ka warbixiyey weerarkii hotel ilayt kii goofgadood iyo howlgalkii khasaaraha adag lagu gaarsiiyey ciidanka yugandha ee shalay ka dhacay nawaaxiga janaale asheekh cabdilcasiis abuu muscab afhayeenka ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin shir jaraa'id uu qabtay ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa dhuuxa intuu socdo qodobadiisa waxaa ka mid a aqoon-yahan ka hadlay sababta xilligan juxa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka uu ugu dhiiraday inuu qoro buuq uu ku dafiray dhulka soomaali galbeed islamarkaana uu ku dhiirigeliyey zinada barnaamijka sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid a banaanbax looga soo horjeeda heshiiskii dhexmaray imaaraadka iyo yuhuudda oo ka dhacay dalka bakistan yahuudda oo dhulka xoogga ay ku haystaan ku casuumay madaxda imaaraadka carabta waagii hore lama arki jirin geeljira sokor ay ku dhacday haatan waxaa isbitaallada lagu arkaa geeljirayaal cudurka macaanka la xanuunsanaya sababtu maxay tahay waxaan waraysi idinkaga hayaa mid ka mid a dadka dhaqda geela oo aan la kulmay xilli safar aan ku jiray barnaamijka sidoo kale qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah taliyii hore nabad sugidda sambalooshe oo ku jeesjeesay xasan cali khayre oo si fudud uu isaga eriyey maxamed cabdilaahi farmaajo qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka ku maqlaysaan barnaamijka waxaa igala qayb galaya cabdifatax filbiin waa mar kaliyo dhuux فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
wahadaag waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan gudagali doonaa goor dhow waxaan idiin soo wadnaa filim xiise leh wax yar ka hor ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaas oo lagu soo qaatay muuqaallo muujinaya dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada itoobiya ee ka dhacay gobolka baay laakiin markan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday deegaanka goofgaduud buurey ee gobolka baay halkaas waxaa lagu dilay guddoomiyihii deegaankaasi oo lagu magacaabayey isxaaq cali cabdulleh sidoo kale waxaa weerarkaasi lagu dilay xasan baka oo ahaa taliyaha booliska deegaanka goofgaduud haddaba taliska ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa ay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyeen weerarkii hotel ilayd ee magaalada muqdisho kii goofgaduud iyo howlgalkii khasaaraha adag lagu gaarsiiyey ciidamada yugandha ee shalay ka dhacay nawaaxiga janaale الشيخ عبد العزيز أو مصعب أفيانك عيدمد حركة الشباب المجاهدين أيانا قبت الشير جرايد أو أرمها سوء كفا فاهينيو بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد maanta taariikhdu waa labaatan iyo toddobada dilxija kun afar boqol afartan iyo kow waxaan ka warbixinaynaa saddex howlgal oy mujaahidiintu ka kala fuliyeen banaadir shabeellada hoose iyo wilaayada ba iyo bakool muqdisho wakri aada u weyn oo ay ku magacaabeen hoteel oo ku yaala degmada cabdicasiis ayay mujaahidiintu shala casar liiqii weerar ku qaadeen weerarku waxa uu ku bilowday camaliya istishaadiya waxaana xigay niman inqimaasiyiina oo mujaahidiina oo gudaha u galay hoteelka gacantana ku dhigay dhammaanna waxaa weeyaan difaacaad taxsiina ka samaystay hoteelka irdaha laga soo galoo dhan murtadiintu gurmad ay soo sameeyeen ilaahay fadligii waa ay ku jabeen dhowr jeer oo isxigxigta khasaare lixaadlana mujaahidiintii hoteelka gacankuhayntiisa la wareegay ayaa waxaa weyaan u xambaariyey waxaa gaaray murtadiinta khasaare lixaadle oo aada u badan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed een khasaaraha inta aanan u gelin meeshaas ama goobtaas waxay ahayd goob ay isugu yimaadaan saraakiisha ciidanka mas-uuliyiinta kuwa maamulka ka shaqeeya iyo dhammaan laamaha kala duwan oo shaqaalaha ka mida riddada meel waxay ahayd ay u arkeen inay gabaad u noqon kadho ilaahay fadligiisa mujaahidiintu waa ugu galeen khasaaraha soo gaaray oo ka soo gaaray dagaalkaa soconahayey muddo saacada ah oo u dhexeeyey mujaahidiinta xaqudirirka ah iyo nimanka murtadiinta ah shan iyo labaatan waa dhimashada murtadiinta waxay isugu jiraan cadowgii goobta lagu weeraray oo dhismaha ku sugnaa iyo murtadiintii gurmadka u soo sameeyey dhaawacu waa soddon iyo toddobo ilaahay baa ku mahadsan intaa haddaan banaadir uga baxno camaliyadda labaad waxay ka dhacday duleedka degmada jannaale oo ka tirsan walaayada shabeellada hoose waxaana lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidanka saliibiyiinta ee yugandha oo halkaa marayey mujaahidiintuna waxay ku guulaysteen inay ka gubaan gaari gaashaaman halkaa waxaa kaloo lagu dilay siddeed askari oo waxaa weeyaan ciidanka yugandha ka tirsan camaliyadda saddexaad waa weerar mujaahidiintu ay saaka aroortii hore ku qaadeen saldhig ay murtadiintu ku lahaayeen deegaanka layahay goofgaduud buurey oo dhaca duleedka degmada baydhabo waxa uu ku bilowday weerarku camaliya istishaadiya waxaana xigay ikhtixaam ama waxaa weeyaan xero jiir waxaa loo yaqaano ay ciidanka mujaahidiintu ku sameeyeen xeradii murtadiintu fadhiyeen waqti kooban kadib waxaa halkaa ka yaacay murtadiintii xerada ku sugnaa xeradiina waxaa la wareegay gacankuhaynteeda mujaahidiinta khasaaraha inta la hubiyey sagaal murtad waa dhimasho waxaa ku jiray laba sargaal midu wuxuu ahaa guddoomiyaha deegaankaas goofguduud buurey ninka ugu magacaabay murtadiinta midna wuxuu ahaa taliyaha booliska waxay ku magacaabaan ninkii ugu magacawnaa deegaanka labadaas ayaa ku jiray dadkii meesha ku dhintay ugu dambayn ilaahay subxaana wa tacala baan u mahad celinaynaa humma mujaahidiinta u taagan difaaca dalka diinta iyo dadka in waxaan leenahay intooda shahiiday oo waddada xaqa ku shahiiday ilaahay subxaana wa tacala ha ka aqbalo shahaadadooda hana ku abaaliyo darajaad sarsare iyo jannada firdowsa kuwa ku dhaawacmay ayagoo xaqa ku taagan oo ku dagaalamaya ilaahay subxaana wa tacaala ha caafiyo kuwa aan waxba gaarina ilaahay subxaana wa tacaala ha sugo insha allahu tacaala mujaahidiintuna xaqa ay u leeyihiin inay shareecada islaamka ku dhaqmaan kuna dhaqaan dadkooda halganka jihaadka ay ugu jiraan oo waajibka ah way sii wadi doonaan ilaa ay gaaraan وqاaتiلوهم حتى لا تkونa فتنة ويkون الdين كله لله وآkhiر dعوانا أن الحمد لله رب العاaلمين فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي hagaag mu'asasaalka taa'ib waxa ay goordhow soo saartay filim xiise leh oo ah qaybta labaad silsiladda laa marxaban bihim inahum saalu naar waxaana filimkan lagu daawanayaa xasuuq loo geysanayo ciidamada etoobiya oo lagu laayay gobolka bay warbixin filimka ku aadan ayaa nagu soo maqan waxaana noo soo jeedinaya wariyaheen cabdifatax xirbiin
بسم الله الرحمن الرحيم
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
رأى الصليب وأقبلوا كل علينا يحملون mu'asasada alkataa'iba oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filimkii sida weyn loo sugayey maalmahan oo ay horay u sii ballan qaaday waa muuqaal mug weyn oo la daawan karayo ku dhowaad muddo saacad ah kana sheekeynaya taariikhdii uu soo maray dagaalka ay kula jirto xabashida tan iyo aas-aaskeedii waxaana uu soo bandhigayaa dagaaladii xamar iidaale iyo kuwii ugu dambeeyey ee lagu gumaaday ciidamada itoobiya ee ku soo duulay geyiga soomaaliya filimka oo ku baxaya saddex luqadood oo kale ah soomaali carabi iyo ingilish ayaa sidii inaad goobjoog tahay oo kale kuu tusaya dagaallo kala duwan ah oo uu ka mid yahay dhabbagal weyn oo cagta lagu mariyey kolonyo itoobiyaan ah oo ka dhacay waddada u dhexaysa muqdisho iyo baydhabo taariikhdu markay ahayd kun afar boqol iyo afartankii ama laba kun iyo sagaal iyo tobankii kaasoo looga tallaabsaday meydadka in ka badan konton iyo toddoba xabashi ah oo isugu jira saraakiil iyo askar ciidanka itoobiya oo qaylinaya ama eedaamaya sida ari libaaxyo baahani ku soo dhex dhaceen toogashooyin siijeed iyo soo jeed ugu dhacaya ayaa filimka lagu daawanaya waxaana intaa dheer gaadiidkooda gaashaaman iyo kuwa xamuulka ah oo dengiiga waddada iyaga oo gubanaya abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ka soo muuqanaya isdaarka waxa uu ku faanayaa in ciidamadiisu geesiyaal yihiin laakiin waxaa si ficil ah loo tusayaa inay yihiin fulayo waxaana tusaalooyinka ugu cajiibsan ka mid a afartan jir itoobiyaan ah oo ka cararaya wiil labaatan jir oo mujaahid soomaali ah
waxaan kaloo jecelahay inaan raaciyo sheeko soomaali nin baa wuxuu lahaa hal hirmaan oo dhashay dabeedna ayadan baa waraaba ka cuna qori buu qaato wuxuu baadi doonay waraabihii waraabihii buu helay xabad buu ku dhuftay waraabihii hashii dul yaallo oo afka kale ayoo naftu ka baxday sida hadda gaaladu tahay ayaa dawacoo dul timi markaasay ku jeesjeestay dawacadii waxay tidhi maxaa ragga geenaysa loo cunaya haddii afka saa loo kala qabanayo bay tidhi oo afka saa loo kala taagayo marka gaalada waxaa leey maxaa muslimka loo soo doonanayo haddii huga iyo hubka laga cararaya alaabta hadhow baktiguna afka kala taagayo maxaa dadka loo soo doonanayo muslimka loo soo doonanayo
جمع للغجاة المعتدين يا جل الظلام أتوا سودا
filimkan saamaynta badan ah ayaa waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya hogaamiyayaal ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aanan horay uga soo muuqan qalabka warbaahinta uuna ka mid yahay yuusuf xaaji oo la arkayo isaga oo hadal dardaaran ah u jeedinaya ciidamo
waxaan idiin sheegnay soo maaha afrikaanka afrikaanka wuu sii kala daran yahaye etoobiyaanna si adag ha loola dagaalamo etoobiyaan si adag dagaalamo maxaa yeelay cadowga geeska afrika ama maanta faqrigan aan ku aadannahay koowaada haysta ikhwati fillaah oo yuhuud yuhuud barga dhexe ay wakiilka tagaalada etoobiyaanna geeska afrika ama afrika o dhan bay wakiil bata maxaa yeelay ikhwati fillaah waa cadowun laduud oo soo jirayn ah oo rasuulka uu noo sheegay gacbada ina dumi doonaa oo waxaa weeyaan ilaa intan aan macnaha isheeg ilaahay subxaana wa tacaala diintiisu ay nabi maxamed jirtay maxamediyada islaamka dhib ku hayay waa inaan innagana dareennaa oon u aragnaa ethoobiya inay tahay cadowgeenna koowaad ee muslimiinta sidaan u daciifi lahayna aan juhdi ku bixinay
filimkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay gaadiid hub iyo agabyo kale oo laga furtay ciidamada itoobiyaanka iyadoo aad arkayso saraakiil uu ka mid yahay ibraahim naaleeye oo dul taagan meydadka saraakiisha xabashida ah oo saxaafadda la hadlaya
kabtan waaye waxaa la dhahaa magaciisa maxaari waldu girma waa ma garanaysaan etoobiyaan waaye sawirkiisana waa kaa waa arkaysaan maxaaru waa kaa maanta wuxuu ku baktiyey meel jameeco agteeda ah jidka leega iyo u dhexeeya jameeco ayuu ku baktiyey ilaah baa meeshaas ku baabiyey saraakiil badan ninkan had kabtanka ah waxaa waaye iyo kuwo badanba meesha waa ku baktiyeen waxaan dhan waa qaniimo waxaana arkaysaan qorigan qoryaan meesha yaalla shamsuutarrada waxaa laga soo qaaday cadowga etoobiyaanka kuwii wateen waaye saad arkaysaan ka qoryihi laftooda xabadaa ku yaala waxaana arkaysaan qoryahaas beekaamyada cadowga ilaahay baa laga soo qaaday
filimka ayaa marka laga yimaado dagaalka uu soo bandhigay waxa uu xambaarsan yahay macaani guud oo ku tusaysa cadaawadda soo jireenka ah ee xabashida iyo sida la halgankeedu uu qoray iskudhiib ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay tahay cidda keliya ee maanta muslimiinta u taagan kaalimihii al-imaam axmed gurey amiir nuur sayid maxamed sheekh bashiir sheekh barsane iyo raggii la midka ahaa ee sababta u noqday inaan soomaalida laga saarin diintooda iyadoo uu sidaasi taxane u yahay dagaalka ka dhexeeya muslimiinta iyo xabashida ayaa waxa kale oo filimka ka fahmaysaa in dagaalka lasoo bandhigay ee ciidamada itoobiyaanka ah lagu laayay uu aargud u yahay dad maati ah oo ay tacadiyo kala duwan ugu geysteen qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay ka mid yihiin bakool iyo galgaduud oo isdaarka lagu soo qaatay sheikh cali maxamuud raagey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo filimka ka soo muuqanaya ayaa fariin guud u diray ummadda muslimka ah gaar ahaan soomaalida dadka muslimiinta ah waxaa looga baahan yahay inay riyada iyo malabwaalka iska daayaan oo waayaha la socdaan xilligan aan loo lahay cid wax ku siinaysaa ma jirto oo waa adiga iyo raganimadaada iyo meesha aad dhigto guusha iyo gobonimadana tub celidah ayaa loo maraa ee hurdo iyo dhereg laguma gaaro waana tii ninkii abwaankaa uu yidhi gobonnimo daleen laguma helo daar adoo gala eh haddaad doolo leedahay naftaa diiq la geliyaaye waamur iyo deebaaq waxaa dib ugu aydaane xabashina garasho iyo gar la qabto ma lahan haddii aan la iska celinna boosaaso iyo hargeyse iyo xamar ayaa noqonaya kelinkii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii siddeedaad haddana waxba nooma dhowrsana oo waa kuwa ciidamadii xabashidu magaalooyinkii soomaaliyeed dhex mushaaxaya calankooduna ka babanaayo dadkuna yaysan ku kadsoomin madaxda dabadhiifyada ah oo ay amxaaradu ku aqdaamato aadis ababan looga taliyo waa nimankii dalka gumaysiga u horseeday waa niman dalka iyo dadkaba gadanaya waa niman galab dheer diin iyo dadnimo ka carraabay waa qolo dhiigmiirad ah oo damiir iyo danqasho intaba ka maran ee soomaaliyey nin idiin damqanayaa idinkama dambeeyo haddaydaan digtoonaandaad ba idin qaadiyo duleedada kuufaarta dacas idinku layno naf dalkaaga doonaysa firaash looma daadsho dabkan aan shidayaa dawadiinna weeye dariiqii rasuulkiyo dawga ha ka baydhina
in si fudud filimka loogala baxo macaani ka weyn xabadda dhacaysa iyo meydadka xabashida waxaa kaalin weyn ka qaadanaya aayadaha qur'aanka kariimka ah hadallada mas-uuliyiinta culimmada sida sheekh maxamed macalim oo ay soomaalida inteeda badan garanayso iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo muuqanaya etoobiya oo ligliganaysa islamarkaana u muuqata mid milatari iyo shucuub ahaan u sii burburaysa iyo waxaa isku soo hagaagay isdaarkan oo ay durbadiiba warbaahinta caalamiga ahi bilaabeen inay bogagooda ugu muhiimsan ku soo daabacaan warbixinno ay ka qoreen soomaalida dhexdeeda marka la eego baraha internetka wuxuu filimku ugu baahay si ka weyn aflaamtii hore maxaa yeelay ogeysiisyadii ay laba maalmood ka hor baahisay alkataa'iba ayaa waxaa la socday sawirro muujinaya meydadka ciidamo itoobiyaan ah dadkuna aad bay u jecel yihiin dagallada lagu laayo xabashida maadaama ay ku beeran tahay cadaawaddooda
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم
qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaad dhagaysanaysaan sambalowshe oo horey usoo noqday taliyaha ciidanka nabad sugidda dowladda federaalka ayaa ka hadlay eryintii xasan cali kheyre oo ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda muddana la shaqaynayay maxamed cabdilaahi farmaajo sambalowshe ayaa ku diganayay xasan cali kheyre isagoo sheegay in wakhtigii uu xilka hayay uusan samaysan garab siyaasadeed iskuna halaynayay maxamed cabdilaahi farmaajo arrinka ka dhacay baarlamaanka muddo ayaa xantiisa iyo hadalhaantiisa jirtay marka aniga waxay la tahay nabar la filaya naxdin ma leh laakiin haddana waxaa ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamkaba ka yaabay sida degdegta ah oo lama filaanka ah oo ra-iisul wasaare iyo xukuumad dalkan muddo saddex sano iyo bar ka badan ah kasoo talinaysay lagu riday soomaalidu waxay ku mahmahdaa saqiir inta birta loo soo sito ayuu baktiyaa xasan cali kheyre sida muuqato wuxuu noqday saqiir siyaasadeed wuxuu noqday tallaabo siyaasadeed oo waxaad ark waxaad ka arkaysay sida uu u birdhaafay sida sahalka oo u birdhaafay aad ka arkaysay xasan wuxuu ahaa kaligiis duul afka noole ah oo isagoo mudug jooga ayuu wuxuu isku dayey in siyaasad aan caddayn marka tallaabo siyaasadeed oo ahaa isagoo baarlamaankii aan wax isku ogeyn oo madaxweynihii la khilaaf uu ka dhexeeyo oo mucaaradkii waxba isku ogeyn ayuu political misbehavior sameeyey marka laakiin overall annaga waxaan ka baran karnaa dhicitaanka xasan cali kheyre waxyaaba fara badan koo waxaa ka mid a in siyaasadda aanan lagula dhex jiri karin iyo sheegayn dhasarcaad iyo brobaganda iyo boote iyo iyo tol-aan siyaasadeed laakiin in siyaasadda waxaa lagu dhex jiri karaa waxay tahay hoggaan iyo aragti iyo inaad ku hubaysan tahay geesinimo iyo dadnimo waxaan leenahay saaxiibkii xasan cali kheyre ha soo dhowaado waxaa la yidhi bawdo rageed maalinba mid baa qaawan rag fara badanoo mar hore bawdooyinkuusoo qaawanoo markhaati ka ahaa waxaana la yidhi ceebna looma dhinto maxaan ku dhahaa ciilna looma qarxo marka waxaan leenahay ha soo dhowaado farqahan dhagax uga buuxinaynaa waana u aaraynaa haddii la yidhahdo madaxweyne farmaajona waxaa rabnaa inuu ka shallaayo riditaanka uu riday xasan cali kheyre cinqalaabka uu sameeyey xasan kheyre waa inaan u aarno farmaajan waa inuusan madaxweynaha madaxtooyada uga dab in madaxweynaha kheyre dabadiis uusan madax madaxtooyada kusii jirin micnaheedu farmaajo waa farmaajo dhagax taab ta tuujin iyo taabash waa isku meeday waa uncompromising weli ninkaas waxaa muuqata wax tanaasula inuusan samaynaynin uu rabo siyaasadda soomaaliya inuu afduubnaato wuxuuna dhiciseeyey ama uu fashil uu sii hordhigay shirkii dhuusamareeb madaxweynuhu markuuba baarlamaanka markuu leeyahay shirka dhuusamareeb wixii ka soo baxa horkeena heshiisyada uu qatar la soo gala ma keenin oo kuwa kenya ula soo gala ma keenin oo kuwa maraykanka ula soo gala ma keenin oo kuwa shirkadaha shidaalka ula soo gala ma keenin marka dad soomaali wada hadlaaya oo weliba mashruuc siyaasadeed oo qasab ay tahay in laga heshiiya ka wada hadlaya barlamanka ula soo noqonayo xujuu ka wataa ee ka muuta xal aniga midaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay dowladda maanta jirta oo ku dhisan hab four point five ah oo ciidan shisheeye ammaankeeda ilaalinayo oo diyaas bara dayuusiin ah ama diyaas bara dabadhilif ah oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa iyo dad aan u qalmin inay dadka matalaan inay intay madaxda ka yihiin dalkan dhibaato ma ka baxaayo annaga waxaan aaminsannahay dalkan ديغان والبا دنيس انو كتشتو بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي idaacaddu alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa qodobo kale ayaanu ku soo maqan laakiin iminka aqoon-yahan abu faatima oo jooga dalka dibaddiisa ayaa caawa la hadlay idaacadda alfurqaan isagoo ka hadlay sababta xilligan juxa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda federaalka uu ugu dhiiraday inuu qoro buog uu ku dafirayo dhulka soomaali galbeed islamarkaana uu ku dhiiragelinayo siinada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa bahda iclaamka islaamiga ah ee alfurqaan jasaakum allahu khayran ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala walaalayaal soomaalidu waxay tidhaahdaa qoriba marka dhirta la gubo qaarna way carfaan oo markii la gubo waxa weyaan marka cuudka laga hadlayo kaleeto yani miyaa la ogaadaa geedkan inuu geed caraf leeyahay ilaa dab lagu shido qaarna qurmuunkooda iyo urkooda ayaa maaragtay sanka laga qabsadaa marka ninkan noocan ah waa shakhsi aada u hooseeya oo liita haddii uu qofku uu meel xun oo liita gaarana haddii wax allaaliya wuxuu ka xishoonahaya ma jiraan nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiis saxiixa oo imaamu nawowi raximah ullahu tacaala uu arbiciinka ku soo arooriyey oo ina mimaa adraka annaasu min kalaami nubuwati luulaa idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala iyo dadkii wanaagsanaa oo helu khayrka ahaa oraha ay soo kala dhaxleen baa jirtay oo ah haddaadan xishoonay waxaa rabta samee ninkan marka waxa weeyaan waa nin aan sariig lahayn waa ninaan akhlaaq lahayn waa ninaan xishood lahayn waa ninaan inaba dadnimo lahayn marka wuxuu istusaaleeyey in uu dadka la hadlahayo ay yihiin dad asaga noociisa oo kaleeta ah sidaa daraaddeedna uu yahay nin sare oo wasiir ah oo aada iyo aada maaragtay bulshada caalamku ay u taageersan tahay inuu isyahay buu is arag isu arkaa marka waxa weeyaan shakhsiyad aada u hooseysa oo liidata oon qiimo lahayn weeye hadalkana marka waxaa soomaalida waxaa tirahdaa intaadan farin ka fiirso yacni erey walba inta aadan dhihin ayuu dhowris leeyahay marka haddii ninkaanu xishood iyo diin iyo akhlaaq iyo dadnimo midnaba leeyahay intuu buu qoro oo waxaan ku qoro haddana dadka hortooda lama soo istaageen marka hadday wax ku tusiso waxay ku tusinaysaa dadka soomaaliyeed in badan oo ka mid ah siday diintooda u xun tahay sida ay akhlaaqdooda u xun tahay siday shakhsiyadooda u liidato wax kalena ma ahane waxay waxaa la yidhahdaa dariska ama ku diin ama ka dar ama ku dayo marka ninkan waa nin gaalo raac ah qof kasta oo maxaanka ah gaalo raacana sidaas weeyaan ilaahay waa tuu lahaa waman yuhini illaahu famaa lahu min mukrin qofkii ilaahay duleeyo cid sharfi karta ma leh marka ninkan waa nin dulaysan waa nin aad iyo aada u liita aad iyo aad buu u liita runtii hadalkiisuna wax qiimaa ma lahan bulshada soomaaliyeedna dad badan oo quyuureyn ah oo akhlaaq leh oo dadnimo leh baa ka buuxa waxaan leeyahay qofkii wax qoro in wax ka qoro kii maansada iyo hal abuurka yaqaan inuu ka gabyo ninkan iyo kooxdiisa way badan yihiin dadka akhlaaqda xun kuwa diinta caaya kuwa ilaahay caaya kuwa nebiga caaya kuwa ummadda caaya kuwa dhaqanka xun aad bay u badan yihiin muddo dheer baana laga soo shaqaynaya waxaan iyo wax lamida inay maaragtay yani ay yimaadaan nabaraad filaysay baa leen xadin ma leh waxa weeyaan waa wax la filahayo weeyaan waad tafamaasan tahay abu fatima maxaa keenay marka in xilligan uu juxa ku dhiirado inuu daabaco buuggiisan waxaa keenay awalan horta xilligan waa xilli kala guur ah waa xilli farmaajo iyo kooxdiisii ay kala daateen waxaa la doonayaa koox kale in lasoo lasoo diyaariyo kooxda marka lasoo diyaarinayo waa inay isa soo caanbixiyaan inay akhlaaq xun yihiin inay liitaan kooxda la rabo in lasoo saaro waxaweye waa kooxdii asbuuc ka hor waxa baarlamaanku sheega ah qodobkii xumaa ninkan iyo ragga la midka ah waa dadka daba taagan sidaa daraaddeed waxay rabaan inay yidhaahdaan annagu diyaar baan nahay nimankii keensaday oo addoommada ay u ahaayeen oo beesha caalamka la dhihi jiray marka hadalkan waxa uu u keenay waxay tahay xilligan waxa ay rabaan gaaladu iyo munaafiqiintu iyo murtadiintu inay xushaan dadkii karaktarkooda iyo dhaqankooda iyo maxaanku akhlaaqdooda ay liidatay oo ummadda soomaaliyeed la horkeeni lahaa sidaa daraaddeed ninkan waa diyaar weeyaan yacni waxa weye kursigayga bannaanku ii yaalaa weeye maadaama akhlaaq xumo iyo diin xumo iyo shakhsiyad xumo aan maxaanku idhaahdaa ahay nin bannaanka dhigtay gabagabadan ku dhownahe maxaa la gudboon soomaalida si gaar ah dhallinyarada oo lagu dhex faafinayo buwaagta noocan oo kale ah ummadda soomaaliyeed waxaa la gudboon in ay ka dhiidhiyaan akhlaaq xumada iyo anshaxumada iyo dhaqan la-aanta dadkan oo kaleeto ay la imaanayaan inay ka dhiidhiyaan waxa ugu horeeyo kow ay ka samaynayaan waxay tahay hadday federaal tahay iyo hadday dowlad goboleed tahay wax allaaleey waxaan oo dhan inay ummadda soomaaliyeed ka tashadaan inaysan dowlad u ahayn soomaalidu waxay tidhaahdaa wixii abuurtooda ku deeqdo ayaa anfacoodan ku deeqaa qofka muuqaalkiisa marka aad ka hesho ayaa manfaciisana aad ka fishaa wax wanaagsan maahmaa kale waxay dhaheen sadkan ka dhargaayo saansaankiisaan aqaanaaba yani in laga sheegay yacni dadkan marka inay dadka soomaaliyeed u diyaargaroobaan inay iska dulqaadaan dadkan gumaysiga iyo gaalada way kasii dhaqan xun yihiin sida dhabta ah ee gaalada hadda aan la noolnahay aniga hadda meeshaan deganahay oo kaleeto dadka ku nool oo gaalada ah ee dadka mas-uuliyiinta ama wasiirada ama heer state gaara waxyaalaha ijagooda ku weynayaan waxaa ka mid a ayagoo wada garac ah oo meelay ka yimaadeenba aysan jirin oo waxay xeeranhayaan aysan jirin haddana waxyaalaha ay ku waayaan shaqadooda waxaa ka mid ah hadalka ninkan uu ku hadlay oo kaleeto iyo dhaqamada noocan oo kaleeto ah in qofka lagu ogaado inuu sameeyey ayadoo la wada ogyahay gaal wax ka xaaraana inuusan jirin haddana dadka siyaasiyiinta iyo dadka maxaanku idhaha martabada dowladda ee ka gaara ayaga marka waxa weeyaan waa dad shaqadooda ilaalsanayo oo aakharo iyo maxaanku idhaha wax kale ma ilaalsanayaan laakiin adduunka sumcadda yar iyo shaqadooda ilaalsanayaan qofka xataa waxaanoo kaleeta hadduu qoro oo dadka hortiisa uu ka istaago yacni isla markaba waa iscasilayaa waayo dadka waxa weeyaan waa way way diidayaan way kasoo horjeedaan laakiin dadka soomaaliyeed waxaa arkaysaa dadkan oo kaleeto dad difaacahaya ad arkaysaa oo maaragtay yani ama qabiil ku is- ku difaacahaya ama maxaanku idology ku difaacaya ama wax kale ku difaacaya waxa ugu badanoo dadkan oo kaleeto lagu difaacana waa qabyaalada weeyaan dadkan aan la noolnahay oo gaaladan aan la joogno westreenka dadka noocaan oo kaleetaa shaqado shaqada waa laga cayriyaa yacni iyadoo gaalnimo iyo ilaahdiid iyo fisqi iyo xumaan ay dee meel ka gaareen haddana saasoy tahay qofku ilaa heer state wasiir iyo dowlad iyo markuu gaaro waxyaalahan kaleeto waxyaalaha uu shaqadiisa ku waayo weeyaan Ee, siyaasiyiinta noocaan ah waa dad aad iyo aad u liita weeyaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaynaa oo u soo jeedinaynaa dadka noocaan oo kaleetaa inayn hortooda soo istaagin buwaagtooda inaysan xayeysiin barnaamijyadooda inaysan ka qayb qaadan in ay maxaanku idhaahdaa waa dad fangoran oo nacladana ay iska fogeeyaan oo maxaanku idhahdaa aad iyo aad ay uga leexdaan dadkan oo kaleeto oo ay iska ilaaliyaan ayaan dhallinyarada soomaaliyeed kula dardaarmi lahaa marka ninka soomaaliyeed oo ninkan hadalkiisa maqlaya waxaa la rabaa ninkan haddii aanu awoodi karin inuu adduunka dhaafiyo inuu hadalkiisa iyo meesha uu joogo iyo dhaqankiisa iyo dowladdiisa iyo wuxuu ka tirsan yahay oo dhan uu halkaa isaga tadho aniga marka run ahaantii waxa weeyaan wax laga sheega ninkan oo maaragtay qiimo leh anugu ma garanayo run ahaantii waa shakhsiyad aad u liidata aad u foolxun yacni hoosaysa hankiisu aad u liito ma garanaysaa waxaa weeyaan ina aliimaana walxayaau quranaa marka waa meelaan diin lahayn waa meelaan xishood lahayn waa meelaan akhlaaq lahayn waa nin haddee maxaanku idhaahdaa yacni aad u liita oo maaragtay yacni lukac ibnu lukac weeyaan wax kaloo lagu samayn kara ma lahan waxaana taas daliil u tahay in ammaanadii ay dayacantay yacni markuu ninkii saxaabiga ah uu weydiiye oo yidhi rasuulka ilaahayow mata saaca saacadda qiyaamada goormay ka dhacaysaa muxuu yidhi idaa dayacat ilamaana markii ammaanadu dayacanto oo ammaano la waayo oo maaragtay sidee baa eh, dayaaceeda iyo ammaanada la waayay see ku tahay markuu yidhi nebigu sal alla ly slam wuxuu ku jawaabay idaa usnida alamru ilaa gayri ahlihi marka talada loo dhiibo dad aan maaragtay munaasib u ahayn dadkan marka dadkii loo talin lahaa ma aha waa dadkii inta la xirxiro oo xabsiyo gooniya la geeyo la dhaqan bedelo markii la hubiyo in jeermiska iyo fayraska iyo wasakhda ay maskaxdooda ku shubeen inay markii laga ogaado in laga tirtiro in la testi la testigareeyo oo la fiiriyo oo la yidhahdo bulshada ma ku noqon karaan ma lagu soo celin karaa kan oo kaleeto waxay ahayd waa qoomuluud weeyaan kan oo kaleeto waxa weeyaan waxay ahayd adduunka dhanba in la dhaafiyo si kastoo loo dhaafiyaba marka kan waxa weeyaan warkiisu qiimo ma lahan ilaahay waxaan leeyahay subxaana wa tacaala ilaahay naga kaafiyo kan iyo midka la midka rabbigay waxaan ka baryayaa inuu naga kaafiyo asagaa kaafin kare kaa iyo kuwa la midka ah oo la akhlaaqda ah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay arkaantooda allaha dumiyo adduunka allaha dhaafiyo aakharana meel daran allaha jizo iyo abaal uga dhiga baan leeyahay kuwaasoo kaleeto بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
qaybaha dambe barnaamijka dhuuxa ayaan kusii siqaynaa bannaan bax bakistaanka dhacay ayaa nagu soo maqan iyo yuhuudda oo dhulka ay haystaan ku casuumay madaxda imaaraadka carabta laakiin iminka waagii hore lama arki jirin geeljirah sokor ama cudurkan macaanka la ildaran waayo waxa ay ahaayeen dad socodkooda uu badan yahay isla markaana caafimaadkooda uu wanaagsan yahay laakiin sannadahan dambe dhaqankii geeleyda waa uu isbedelay waxaana ku dhacaya cudurka macaanka oo inta badan laga helo dadka magaalooyinka jooga maxaa arrimahan u sabab ah geeljiraah ayaan la kulmay waxa uu iga sheekeeyey arrimo ku aadan muhiimadda geel uu leeyahay ninkan geeljiraha ah waagii hore ganacsade ka mid ah ganacsatada muqdisho ayuu ka mid ahaa xilligii hogaamiye kooxeedyada laakiin waa uu isaga soo tegey colo dhaqata ayuuna noqday waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabo uu u soo joogay waagii hogaamiye kooxeedyada iyo xilligan oo amni lagu haysto goobaha ay ka tiriso xarakatu shalmujaahidiin sida looga nool yahay iyo waxa uu ku arkay bismillaah alxamdulilah horta ilaah baa mahad iskale waayihii hore iyo hadda faraq badan baan u dhexeeyaan alxamdulilah uma alxamdulilah horta muqdisho ilaa iyo labaatan sana amadaha roogi maadaama antaasaan roogi oo falayaalihii badan ah la kulmay aqwaasho weyn horbaha la kulmay laakiin alxamdulilah hadmay baa ka sugnaa meel walaayada ka tirsano oo jubbooyinka ah caqabadihii kugu weynaa ee muqdisho aad kula kulantay maxaa ka xasuustaa weyna waxaan ka xasuustaa namba maalin wuxuu dhaniyo birbadii baan gada jiray simkaar baan gada jiray wuxuu dhaniyo simkaar baan rabaa simkaaradiya waxaan sameeyay inaan mid aan simkaarkii aan si wuxuu dhaniyo simkaaro lacag aan hadda ka baxsada ma hayo moobilka haddaa inaan oo caawa meelahan aan kasoo isbaaraystaan rabaay simkaaro ii diyaari deewaagaas baa oo xaalada ilaah baa ogaadee ma qiyaasaneen simkaarkii baan simkaar waxaan siiyey nashilina mad saaxiibkiisa mid neeshin u haystay ilaahay maqaadirtiis subaxdii samkaaradii a qaateen marka samkaarkii uu gastay labadooda inaas wacaana damceen samkaardii a kala bedelna kii isaga aan siiyey midkii kale aan u geliyey kiina saa gastay mar iswacaanba labadooda mashquul baa sheega ma iswici karaan wuxuu dhaha niyow ninkaan elayda waa i khiyaanay taleefankan samkaar xiran buu iga gatay maxaan sameeyaa war oo tageen calada ku dhufaa bad ku dhufee kasoo qaad samkaar kale kasoo qaad waa ii imaad waryaa wara maxaa ii khiyaan samkaar sideed xabuu igu riday dukaan baan gadaaya markaas cunug yaroo aan dhalay hadda buwaa joogaay oo labaatan iyo laba sano jiraa ila joogay cunugii dhala fiintaa waxbaa ku dhaceen cunugii aniga waa baraaruxay markii dambe sideed xabuu igu riday mana igu dheen ilaahay ma hadda iskale umad baa iga celisay halani waa waalinta ninka masaakiinka maxaa u dilaysaa hadda horta qabadda ugu horreysa meesha igu qabtay taas baa ahayd maalin markaa kasoo wareegatina mad kale oo meesha haystaa iyo yimid wuxuu dhaniya lacag oo waxaan rabaa shan milyan ah inaan wax kasoo gataana birin waa meelahan ka heli doono aysi intaas daraaddeed intaan dad wax ka iibsanayo waa soo wareegtay miisaankii inta soo qaatay oo igu garaacay waraa lacagta igu soo daashay qasna furheeda keen oo dhahay bastoolo ila baxay ilaahay maqaadirtiisa qasnada furahii oo qaatay lacag shanta milyan ahada aa kala baxay wax ka badan ma baxsan kadib maxaa dhacay kadib waxaa meesha ka dhacay in dad badan meesha imaadaan oo wadani oo ninkan waaba dhibkaatadana ku samaysay maxaa xal ah marka lahan hadee lacagtiis baan usoo celinaa in hadda maalmo kadib lacagtuu ii keena oo hadda meesha iyada xaaladeeda markaas hadda iigaaba haysteen waagi isbahaysigii baaba ahayd kadib niyo magaalada aan qabadaas badan waa kala kulmay tan kale waan kasoo waan kasoo wareegay meeshii waa magaalooyinkii waama kasoo tagay muqdisho meeshii aan deganeen oo jawaari agaarada intaan soo degnay ilaahay maqaadirtiis hadee dadka waxaa wala samayn jiray waagaas dadka haddii isdilaan oogoo lacaga wala iska qaadan jiray bacmadowda waa waxaan ogahay nin la dilay oo qiimihiis markaas neef geel ah oo abeenale loo qalaayo lix milyan lacagna la qaadanayo waxay soo wareegtay hogaami kooxeedii qadkeedii le lagu jira haddana waxaa la go'aamiyey in lixda milyan laga dhigay lacagta ninkan qabiilkan haddii qabiilkan isdagaalaan oo isdilaan lix milyan lixda milyan laga qaado kana lix milyan laga qaado oo lacagle laga dhigay uma alxamdulilah markaas kadib walaayada markaa maadamade waxaa laga dhigay hoosh in boqol neef oo geela lagala qaado sheekadaas oo runti xiiso lahayd oo aad ii sheekaysay waa umaan doonaa ganacsigaadii oo xoolaha iyo wilaayaadka usoo wareegtay laakiin mar baad iisoo hadal qaaday ninaad qaraabo aheedeen oo guri lagu soo weeraray oo isdifaacayay bal sheekadaas dadku dulmar ninka waxuu iska difaacay ninka waa guriga loo soo galay marka guriga loo soo galay lacag oo shan boqol oo neef kusoo gatay u haystay lacagta iideedaa tuuga intaas soo sheegtala ninkaas baa lacag haysta tuulida looga imaaday dee waxaa lahay xabad baa lagu riday ka soo baxa guriga guriga kama soo baxay soo galow dhah gurigaan soo gal anaa iskale adaa korka imaaday guriga soo gal ninkii xabad buu ku riday odaygii guriga waa ka soo bixi waayey waran buu haystay inuu soo galo ninkaa wax ku dhuftuu damcay markii dambe tuugii kale waa laabtay mid baa u soo diray nin oo ninkaas aniga waa ifahmayay ordoo u tage ama habad ku dhufe lacagtan ugu soo qaado markii ilbaabkii aaraantu ku dhuftay waa ku dhex riday kii labaad xabad buu ku riday odaygii garabka meelahaasaa ugu dhaaday dhaawac buu noqday isagana ninkii waran buu ku dhuftay meeshuu ku dhacay tuugii hore meeshuu ka dhintay tuugii odaygiin dhaawac buu noqday ilaahay maqaadiis waa laisku imaaday dee odayaashii dhaqamadii dadkii markaas imaadeen waxay dhaheen ninkaan la dilay waxaa laydinka rabaa gaalduugeed waxaa la dhaha jirtay gaalduugeeda laydinka rabaa neef geel ah abeer ah la keena ninkii oo wax dilay ee isdifaacayay ayaa dusha laga saaray ayaa dusha laga saaray neef baa laga qaaday markaas kadibna lacag oo lix milyan ana waa laga qaaday kii kalena wax yaro dhaawacgii waa loo xukumay arrintaas mucjisaasna hore waa nooga dhacday aan soo marnay hadda waad joogtid dhulkan ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxaad qabataa camal ahaan aniga soo maha aniga waxba ma qabta wax yaroo ganacsiya warwareegta gacanyara ganacsi yar waaye xoolana waan dhaqdaa wax yaroo dukaamana waan gadaa wax hadda weynoo ganacsi weynna ma ihi laakiin waa xoolaan u badanaa haddii i beeraan u badanaa intaas waan dhaqalaysta muddada aan gaari isla saarnayn waxaa iiga sheekaysay sheekooyin ku saabsan xoolaha iyo waxtarkooda iyo sida qiimaha ay u yeesheen bal nooga warantaana noo dulmar waa sidee aniga xoolaha awalba dee waa qiimo waa lahaayeen hadda sida geela aad buu u qiimo badan yahay haddana waxaa waaye xoolaha naftigooda awel baabuurtan iyo dadkan hadda meelaha jooga xabada laiskugu dhufta waa laiskaga dhaqaaqi jiray baabuurta hoolaha waa jimi jirta waa ka tegi jirtay dawalaayaadda waxaa usoo dejistay ilaaha maada iskale waxaa dhahday neefkii ama hoon ama baabuurkaas guuhiisii waxaas hadda wax ku gaaraan waa in la xukumaa ninkii neefka lahay waxiis xaqiisi loo siiyaa hadda awel waa inta lagu dhufta baabuurka laiskaga dhaqaaqi jiray neefaa meelahaas yaa loo maqli jirnay hadda si tartiiba baabuurtan loo wadaa sida mootooyinka saas baa loo wadaa neefkii wax gaaran ninkii neefkii lahaay dee si walba waa loo xukumaa waxayse intaasoo tillaaba a la sheegay neef badanoo la xukumina waa aragnay saas waaye hoolaha agooda dhaqaalada saasaa noqota insha allah dadka ka waran marka oo iyagu markay wax iska gaaraan sidee loo haddee wax isku gaaraan haddii ninka nabarweyn gaara waa loo xukumaa xaqiis baa la siiyaa ama ha is dhasheen ama ha is dhaleen ama qabiilaad ha kala ahaadeen ninba siduu nabarka u gaara waxbaa loo xukumaa xukunkiis waa aad buu u wanaagsan waa loo xukumaa xaqiis waa la siiyaa ninkiina dilina dee walba boqol baa laga qaadaya dee waa aragnay dhowr jeraana qabsatay boqol neefaa la qaadaa ninkii ninka laga diliyaa la siiyaa laba qisaa mar ii sheekaysa oo mid adig ku taabatay waa beer aad joogtay oo nin aad kharaabo aheedeen xoolo beertii uu soo geliyey kadib aad wax gaarsiisay iyo qiso kale oo waxaad iiga sheekaysay nin isku dayey nin tuug ahaa oo galay buush ninkii buushka lahaana uu wax gaarsiiyey labadaa bal noo dulmar adoo ku hormaraya taadii teyda markaan ka hormara nin oo qaraabanayo oo meelahaasaan oo joognaan beeran isku dagaalnay ninkii beer geelgeliyey beeru geelbsasan iyo waxbuu daajiyey markii dambe dee see wax u weda walaalo beert maxaa u gelisay waa edab dorantaa udhaasiyi maan isku gacanqaanay gacma wax ugu dhuftay ilaahay maqaadirta ninkii laf baa wax ku gaaray lacag baa loo xukumay afartan dhowr milyanaa la siiyey ilaahay maqaadirta markaas inta hadda ka dhahaysaan horta sidaba haddii wax lagu sameeyey iyo haddii dad wax lagu sameeya arkaba lima hala joogaan le mahana ul hataa ma qaatee de xukunka aad baa u wanaagsan yahay dadkii dhan saasa wada noqdeen nin kastaba inuu isaga wax lagu dhufto mahan inuu wax ku dhufto ma rabo inuu wax ku dhufto waxu dhaadana xaqiisaab la siinaa ul xaq ma lahayn hadda xaq u qaadanaa soo maxta marka naftii oo badbaaday iyo isagii oo waxay ilaahay ba talay u qadaray oo haddii ku dhacaan haddana oo waxays loo halmariyo xukunkiis la siin saas ba hadda dee buushka nin baa maalin habeen buush intuu galaa lahay buush markuu galay inuu wax soo qaadaa damcay dee waxuu soo qaadi lahay maba ogeen buush morgal ninkii waxbuu ku dhuftay waa dhaawacay ninkii markaasaa ninkaas dee tuug buu ahay waxbaa ku dhuftay waa dili lahay se maxaa ku dilaa lahay buushka ninka hadduu galay inuu xanji keliya soo qaadan lahay in kale war umahay side ee guri wax ma- kama ogide waa dilaa leedahay maxaad ku dilaa lahay niyo ninkaas ma waxaa lagaa rabaa in waxay xaqiisa dhiiggiisa lagaa qaadaa la rabaa ninkii dhowr iyo toban neef oo geela loo xukumagabagabadii ka waran xoolaha hadda geelley baa tahay sidee loo kala iibsadaa qiimaha geela nin qiimaha geela aad buu wanaagsan yahay hadda orta aad baa loo rabaa orti orta hadda lix jirka ah ama toddoba jirka ama shan jirka ortaas hadda waa gadantaa ilaahay toban malyan toddoba toban malyan waa la kala gataa kuwa dooladana aad baa u gadmaan soddon malyan labaatan sideed malyan ilaa soddon ilaa malyan soddon kow malyan u dhexeeyaan waa kaa geelii kala xawaajid ahay sidii hore uma gadna iyo qaalmiin dhaqaalkii waa oogaha waa saas waa kaa dee saas baana dee xaaladood meesha maraysa geela ka waran nafcigiisa iyo dhibaatada lagala kulmo nin geela aad buu u dhibaato badan yahay laakiin dheeftiisaa badan dhibaatadiisa aad ba u badan tahay waxaa laga yaabaa haddee maanta laba iyo toban saac ilaa afar iyo labaatan saac waxaa laga yaabaa inaan biyo iyo baad waxba aadan halin oo geela dhacdiisa aan iskaga noosha biyo iyo baadna waxaa aa arkaysa markaas halaysana mama laha macnahan askacabe ilaa iyo labaatan iyo afar saac ilaa iyo saddex maalin ilaa afar maalin waxaa laga yaabaa inaan biyina arkin dab hataa haysin oo geelan dhexdiisna hadda wax gaajo ah ku qabanaa ku jirtaa kuna haloo nolaan karti caanaha cunto ma looga maarma caanaha waa looga maarmaa caad baa looga maarmaa caanaha tii subaxdii lacaba tan kale waa la dhiga habeenkii suusac waaye waa lacaba caadi raashin waa waa kaada caanada aad ba raashin waaye raashin waaye dhibaatadiisana ka waran dhibaatiisa aad baa culusaay waa dad qarab badan biyaan la halayn dadka sidoodaba ninkii hadda anaa kuu sheegay waa intaan haddaan gabagabaystay geelaan la jiray intaan haddaan weyse qaatay intaan gabagabaystaa badan dadka qaar salaada waaba iskaga tagaan waaba iska dhaafaan haddana cibaadadiis horta aad uma cusna cibaadadiis waa yarta dhibkiis waa badan yahay dadkanan ilaahayba fahansii maahan dadka dhaqaalaynaa cibaada waa ku yarta waa ku yarta cibaada sababtoo ah biyaan bahalayn ninka hadduu oon bahayo oo maanta haddii wax gaaraan maradaba aan dhaqan karin marka dambe waa iska dhaafa salaad waxaa lagu leenayaa salaad maxaa u tukan waysa war nin dharkayga waa waaba iga najaasaaba iga gaartay haddee waxaan ku tukada mahay dhar dad badana waxaan u sheegay ilmiyaal hadda dharkiina haddee wax hadda markaas gaaray oo shaki ah waxba ma taraan oo salaada iska gabagabaysa iska tukada ilaa iyo biyo kale sin iskaga tukada salaada saa kugu qabata loo tukadaay iska gabagabaysa salaada dharka haddii salaad la-aan yahay hataa salaada waa lagu leeyahay iska tuka dee waxaan ilaah baa ku meeshaana joogtaa waxaad hadda haysta malaan biyo ma haystida dee tabartaada ilaah kuga cabidaana haddee waka isaga dhibaatadiis waa badan tahay laakiin dheefti iyo dhibaatada markaa la fiirshin dhibka in yar waay waa laga sabraa haddii aa ka sabta kadib dheeftiisaa ka badan nin boqol neef oo geel lah ka waran ma lagu tilmaami karaa hantiile ninkii boqol neef oo geelka maanta hantiile waa boqol oo neef ninkii qaba soo maa hantiilo waay aniga haddaan kula hadlahay waa intaan haddaan geel leeyahay waa lix sano waa wax lix sano kahor ahaa ari ilaa wax baan la dhaqaalaynay maan geel ma qabin haddana waxa oo hadda saas u badan maana labaatan neef wax gaaraya waa haddee noloshan hadda sideedaba oo duldaruuriga oo duldaruuriga ma ahana waxay kaloo hadda zaayidba oo hadda mada sida oo qaan hadda lagugu yeeshay ama inaad guri gadato markaa u baahan tahay ama baabuur haddii aa rabto ama mooto markaa u baahan tahay ama lacag weyn oo inaad meelgeysa haddaa rabto waa fursad gaaban waay shanta qiyaaba kale ma laba maalin saddex maalin ka yar neefka intaa jidka ku jaajaro waay kadib waaba lacagtaada waa haystaa hadda laba neef oo geela wadataa laba neef baan wadaa hadda hadda intee wadaa markaan hadda waxaan u wadaa arabow waa gadi rabtaa waan gadi rabaa neefka meeqaa ku rabtaa neefkanii hadda waxaa la shan boqol iyo toddobaatan doolar ay soo dheheen kuwa duulkaan kusoo arkay waan diiday ilaa lix boqolaan ku rabaa hadda haddaan lixda boqolaalna waan iska gadanaya insha allah halkii neef lix boqol baad ku rabtaa imise sanu jiraa marka neefka waa shan sano waa shan shan jir shan shan waa shan goo shan goo dhalni dadka soomaalida oon waa xoololey iyo beerareley maxaa usoo jeedinaysaa waxaan usoo jeedinayaa dadka horta ilaaha ka cabsadaan kadib inaa xoolaha iska dhaqdaan oo geelina hadda tacbitaan geela iska dhaqdaan waa fiican tahay tan kale waxaa waaye ilaaha laga baqa dee gaalana adhan laga jibiyaa ninka dee dadka oo muslimiinta ah hala taageera waxay ilaahay kaa haramayn hal iska bixiso amnigiina ka war aad haysato amnigeena aad baa u sugan yahay aad baa u sugan yahay aad ba awal gaa- geelish waxaa la isku dhammaan jiray dararka marka la taga waraha la taga hadda sinadaamaa loo kala cabaa haddii hadda ninka haddii meel yar aa isku taabatan waxaan leenahay waan adi maamulkan ku kala bahayna dacwaan kuu qabaa ninka isaaba dad dacweynayaba waa waxaa laga yaabaa inuu askari yahay inaan soo baxa dacwaan kuu qabaa ninkeen odayaalaba ku imaana waxuu ku leeyahay ninkaan ha dacweynin sugal maxaa isku haystiin meeshaaba lagu dhamaynaya arrintaada haddii waxaa lagu leeyahay meesha la geey ninkaan hadda waxba lagu soo qaadanaya ilaah baa ogi laakiin meesha haddii la geey ninkaan iyo waxbaa lasoo saari doona labadii qof meeshaaba lagu dhamaynaya arrintooda ayagaaba xalinaya dee awal maxaan jirin ninkaan maxaa isku haysan saan war waa ida daran yahay dee meesha kale haddii la waa isku dagaali jira labada qabiil aa isku dhacayeen hadda warkaas ma jira arrin kaloo muhiimaa jirto waagii hore dadka geeleyda ah waxa ay ahaayeen dad karti leh awood leh oo socod badan cuduro way ku yaraayeen dhiikar ma qabin sokor ma qabin hadda waxaad arkaysaa nin geel jira ah oo intaasoo rafaad maraya ololey sokor buu qabaa maxaa ugu wacan nin hor dadka horta waa hore shaah ma cabi jirin hadda raashin ma cabaan shaaha keliya cabaan shaaha zaa'id ah caanaha ma cabaan dadkan hadda u jira dadka barta saa u badan yihiin caana ma isticmaalaan geelada hadda jirta caana maba isticmaasha geeleyda lagu sheegayo oo awal saas nadiif ku ahayd geel dadka geel dhaqi jira dadka isaga ahay haddaba sidii waaye dadkan hadda dambeeya u jeedo ilaa labaatankan sano ah oo geelana gadaal ka gaareen sidoodaba geela caanis ma cabaan waa suuqaas geen waa gataan ama marmar raashin waa ku darsadaan shaaha si toran bay u isticmaalaan bariis iyo baasta makaroonida anaad dishay dadkan bariiskan keliya cunaan dadkan hadda dadku waa kala yihiin dad abada timirta intaa gato oo wax kala samayso si kale nidaam kale wax u isticmaal kuma jiraan dada bariiskan qaleelka ah iyo baasta makarooni keliya intaa gataan saliid ma lahan caanaha lagu daraa walahi caanaha dadaan ku darsayn caanaha didan marka waa sokortaana u badan yihiin dad sokora isticmaalaan shaaha dirigeel jirtan hadda joogta geel shaaha zaaid u isticmaalaan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag kumanaan dad ah oo ka mid a muslimiinta bakistan ayaa dhigay banaanbaxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan heshiiska dhagarta ah ee dhex maray imaaraadka carabta iyo yahuudda meelo badan oo ka mid a dalka bakistan waxaa isugu soo baxay dadkan oo watay boorar ay ku muujinayaan sida ay kaga xun yihiin heshiiskaasi waxaana ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ka dhan ah yahuudda iyagoo wacad ku maray in marnaba aysan dhaqangeli doonin waxa ay rabaan yahuudda लेकिन 48 से लेकर 13 अगस्त तक किसी मुसलमान मुल्क ने इतनी बेगैरती का मुजाहरा नहीं किया था जिस तरह 13 अगस्त को यो ये इन्हें मुतहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ मुहिदा किया बाद में उसका मुजाहरा हो तो आप तैयार हैं चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए इस्लाम जिंदाबाद पाकिस्तान परिंदाबाद kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka bakistan dhanka kale yahuudda dhulka ay haystaan waxa ay ku casuumeen madaxda imaaraadka yahuuddu sidoo kale waxa ay sheegeen inay ka shaqaynayaan duulimaadyo toos ah oo dhex mara imaaraadka iyo yahuudda markii ugu horraysa madaxda yahuudda iyo kuwa imaaraadkana qadka teleefoonka ayay ku wada hadleen iyadoo la isku furay qadka isgaarsiinta dhulka yahuudda xoogga ay ku haysato iyo dhulka ay ka taliyaan mujrimiinta hogaamiya imaaraadka carabta waxaa iminka soo ifbaxaya dalal kale oo miiska saaran kuwaasi oo raacaya waddadii imaaraadka sarkaal sare oo yahuudi ah waxa uu yidhi baxrayn cumaan iyo suudaan waxa ay ka mid yihiin dalal dhowaan heshiisya la saxiixan doona yahuudda madaxweynaha yahuudda bar uu ku leeyahay twitterka waxa uu ku sheegay inuu casuumay bin zayid inuu soo booqdo dhulka ay xoogga ku haystaan si loo sii xoojiyo buuyo xiriirka labada dhinac waxaan rajaynaynaa inta labadan ay gacan ka geysato dhisidda iyo xoojinta is-aaminaadda ka dhexaysa inaga iyo dadka gobolka ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynaha yuhuudda لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caaw halka ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka lamid ataanu ku kulmi doona dhammaanteenaba fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا